asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waayaalow waa salaamantihiin maaragtay dhammaan ummadda islaamka soomaaliyeedoo meesha ku jirta saacaddaas goor dambe annagoo hooyooyin aho maaragtay waxaan usoo jeednaa waa halgan maaragtay halgankan xaqnimadiisa oo aan khad aanaa soo aana soo geli jirin kolley anugu qof baan ahay oo aan ugu jiro walaalayaalow maaragtay horta waxaa nasiib darro ah wax kaa xun oo kaa liita oo oo kaa maaragtay ha ku gumaysto ha ku gumaysto gumaysiguna waa laba nooc midna waa gumaysi maskaxiyana midna waa gumaysiga oo physically ah waxaana loo kala dhahaa external iyo internal opres gumaysiga qalbiga ah baa dulisan oo dadka uu ku dhacaa xun yahay waxaan dareemayaa annaga dadka iyaga soomaaliya oo jamhuuriyadda soomaaliya ahayd inuu gumaysigaas maskaxiyankaa ku dhacay waayo maantay dadku hadday xor ahaan lahaayeen kama aanaan ismeeshaan iskumaanaan waweydiineen etoobiya cadowba noo taha iyo nooma aha magaca ogaadeeyana sababta loogu warwareegahayo waxaa xaqiiqo ah soomaalidu ay magacan uga dacwoonahayaan waxa weeye waxaa macnaha cabsidii etoobiya cabsida ilaahay kala tala martay caddayn baan hayaa ethoobiyan oo gaal ah oo qof muslim ah oo walaalkooda gumaysta oo ayaga usoo hanqaltaagaysa xadaarad haddii etoobiya lahaan lahayd bad bay yeelan lahayd way annaga naga xadaarad badan tahay laakiin baddeenna maysa qaadan karin waayo awowayaashan kama aysa xadaarad badnayn kamana xoog badnayn meeshaas cidladahay ku oodeysan yihiin maanta waxay intaasoo dhan u maraysay inay soomaaliya oo dhan qaadatay oo hanqaltaagaysaa gobol keliya oo soomaaliyeed oo etoobiya xabad looga rogi kara ma jiraan oo aan dhulkaas jamhadda joogta ahayn waxaa kaloo jirta soomaalidu waxay dhihi jireen qofka marka cayl qabiil marka cayl loo dhamaystirahayo waxaa la dhihi jireen waa inan gumeed aan magantiisa barin karin ilaah baa idinku dhaarshay inta khadkaas ku jirtaa annagaa reer hebelahoo maantayto gabar la ogyahay inay oo inaf tahay baan barin karnaa qabiilkee maanta dhihi kara ma jiro qabiil dhihi karo soomaaliyeed taasaa marka waxay muujinaysaa sida etoobiya u gumaysay soomaali inaan maantayta gabar oo nlfa nin maantay qabiil intay isu tagay maantay barin karaa inaysan jirin ilaahow maa hooyadooda dhasho oo maysu dohdi ahaato ama meexaaskiisa iyo xilihiisa ahaato intaasaa horta gunnimo noogu filan iyo gumaysi inaan ku jirno caddaynooa waxaa soo haray maaragtay shacabka ogaadeeya waa shacab aada u sharaf badan haddayse sharaf lahaan lahayna oromo oo ayaga intaas oo milyan ah oo ka tiro badan baa hadda waxay leedahay population gaalo ah waxay leedahay magacyo gaalo ah waxay maaragtay leeyihiin qayb ayagii amxaare inay yihiin iyo oromo inay yihiin inaad su-aasho oo baarta u baahan tahay inaad ogactid sida loo dhexgalay oo abasiiniya u fasaqday oo uga guulaysatay maantana halkaas haddii maanta lacag lagu sharatamo gabarhee ogaadeenyaa oo etoobiya guur guursatay lagama heli karo of course gabdhaha way xoogi karaan oo waa gumaysi haysta laakiin gabar inta soo guursatay etoobiyaan aqal usoo fadhiisato usoo unsatay inaadan heli karin anaa shalad idinkaga dhigan haya maanta jamhuuriyadda iyadii soomaaliyeedoo xorana common bay noqotay waa wax laga xumaado calool xumo ah walaalayaalow dadkaas intaas oo laba qarni ku dhowaad baa gumaysigu hayste waanan dhaqankoodii iyo diintoodii midna waa bedeli waayeen iyo sharaftoodii haddaysan dun adag lahaan lahayn waa horaa la bedeli lahaayeen oromo oo kale bayna ahaan lahaayeen ama way kasii liidan lahaayeen annagii labaatan sano iyo dhowr sana dowladdeedii naga dhacsan tahay had deertaana heer waxaa la marahayaa la leeyahay afka amxaariga ha lagu daro luuqadaha soomaaliya looga maaragtay xaafisyada looga shaqeeyo waa maaragtay waa calool xumo hadeer baa gabre magacaabahayaa baarlamaanka yaga heerkaasaan maraynaa dul waxa weeye haddii shacabka iyaga xor ahaan lahaa oo nimanka maamulada loo dhiibtay dulli ahaan lahaayeen waxaan heli lahayn shacab xor ah oo halganka taageera meesha waxaa laysku hayaa magaca anigu halganka oo cunaf waxaan kusoo galay baan idiin sheegayaa gabar mareexaan ahaanahay oo waga raaca halganka oo nlf qofna iguma qalqaalin qofna iguma iguma dhihin gal anaa galay sababtaan u galana waa idin sheegayaa dhulka in ogaadeen iyo la dhaho anigu faraxda oo ku faraxsanahay guul baanuna arkaa sababta aan guul ugu arkaan kuu idin sheegayaa in ogaadeen iyo la dhahaa waxay ka mid tahay taariikhda lahaanshaha dhulka qayb ka tah waayo maantay gumaysigii magaca markuu bixinhayay oromiya hadduu bixin lahaa oo oromiya state warqadaha iyo documentiga ku qornaan lahaayeen ama tigraya state ama canfar ku qornaan lahaa ma dhulkaanaan maanta raacdadiisa rajo ka qabi lahayn asagoo ogaadeen iyo la dhahaa soomaaliya ka kala dhuumanaysaa waxaa kaloo soo haray gumaysigii magac bixinhayay kenya magaca waxaa u bixiyay nimankaas yurubiyanka nimanku kuyaha meel fadhiyay buurinta gacanta ku taageen bay dhaheen bahashaas maxaa la dhahaa karinayaano bay dhaheen oo macnaheedu buurtay caddayday tahay ninkii kenya buu iska qortay kenya buu qortay caddaanka ah sidee magac ku noqotay haddaba marka hadiiba ay nimankii reer yurub oo dhulka marahayay dhulka ayaan dhul iyagu yaqaaniin maaha intay dadka waxweydiiyaan kalmadii dadku yiri qoranhayeen maxaad u duciysanayseen hadday ogaadeen qortaan wallaahi anigu hadday ogaadeen qori lahaayeen hawiye qori lahaayeen oo isaaq qori lahaayeen oo reexamar qori lahaayeen macno ilama samaynayso waxa waa dhulku waa dhul soomaaliyeed layskuma hayo haddiise laakiin maanta la igu dhihi lahaa ay la ii xaqiijin lahaa dhulkaas hundred percentage ogaadeen baa dega sho shaksi kaloo soomaaliyahina ma dego haddana sidii aayad iyo xadiis la iigu soo dejin lahaa markuu xoroomo qofaan ogaadeen ahayn dhula kama dareen ilaah baan ku dhaartay inaan mowqifkayga iyo hadafkayga isu bedeleen waayo waxa is haystaa anigu waxaan ookiyaalaha wax ku fiirinaya wuxuu yahay ogaadeenoo umad soomaaliyeedoo islaama iyo gaal tigree iyo amxaariya abasiiniya is haysta waxaan la yaabanahay marka ma dadka maxaa ma khaldan nin baa laga sheegay ma anaa waarin sacaado baa laga heesayaa marka waxaan maaragtay islaamtii soomaaliyeedoo la yiri inta odagay ka dhintay ba iyadoo ka xishoonaysaa waagii dumarku ay ka xishoon jireen ninka in loo ooyo iyadoo maaragtay inay oyda ka xishoonaysaa wiil in adeerkeeda lasoo sheegay markaasay oohintii afka furat oo la yiri oohintaani oohintii heber ka tiro badan magaca ma ahan etoobiya waa ka baqaynaa lamana diriri karno oo iskama dhicin karno idinmana garab istaagi karno inaad tartiibsaas inta soomaalidu u tiraahdo ilan waxay halganka uga harayaan waa cabsida etoobiya tay rabbi ka saramariyeen taasaa uga hawlyar aan lahayd intay hameen iyo maalin ugu oomin lahaayeen magaca maabadashaa oo nlf miisaan bay leedahay mowqif iyo qadiyad bay leedahay hadaf bay leedahay inay miisaan iyo hadaf iyo qadiyad leedahana waxaa kuu caddayn kara maalinta soomaalidu inta soo qaqabtaan dhiibaan oo dilaan oo xiraan oo ay caayaan bay inta sida soomaalida maskaxda yar hadda u fakarayso u fakarto bay waxay samayn lahayd qabiil ahaan qaar uga aarsan lahayd halkaasna waxaa ku hirgeli lahaa hadafkii iyo qorshihii etoobiya oo ahaa inay xabadda qolo ay kaga nasato soomaaliyeed keento waxay maanta o dhan soomaalidu dadka o n f ugu diraysaa waa inay o n f inta xabadda iyo dhibka iyo rafaadku ka bato ay qolo soomaaliya xabad ku riddo oo halkaas etoobiya ku nasato mase dhacayso waayo aqoon-yahan xigmad iyo aqoon iyo aqli leh baa aasaasay waxaa kaloo idin weydiinhayaa maa soomaali lagu bedelaa ku doodaa soomaalidu ilaah baa idinku dhaarshe kalmadda ooda inta ru inta meesha ka qaadaan es ku bedela waxaa idiin soo baxaysa somali national liberation front somali national liberation front markii jamhaddan loo bixiyo maxay kaga duwan tahay s d f iyo u s c iyo s n f iyo s n m iyo magacyadan soomaalida ah oo kulli efta lagu wada daray mase dadka ogaadeen diidahaya waxay jeclaan lahaayeen in kal inta magaca s loo bixiyo in xaabadan soomaaliya ka dagaalanta oo nf lagu dhex daro oo qadiyadda halkaa ku baaba'do etoobiyana ku doodo jamhad soomaaliya kasoo duushay baa ila dagaalamaysa xaasha arrintaasi dhici mayso ilaahay idankiisa walaalayaalow dadkaasi dad ka nasasho inaysa jirin ayagoo la dhiibay oo gabdhahoodii baa la dhiibay iska daa waa gunnimo ka xun ma jirto soomaalida gabdhaha iskama taaban jirin xitaa qabiilada marka loo dirirahayo dhaqanka soomaalida gabar layskama taabto xitaa gabayada marka laysku caayahayo gabar lama sheego gabdhuhu miisaanka ugu dambeeya gabdhaha dhaqanka soomaaliyeed ahaa soomaalidii waxay gaadhay heer gabdhaha reer ogaadinaya meel magaalo lagu barin karaa aysan jirinin ayagoo saa loo gelayo oo gabdhahoodii inta la qabtay oo liyuu booliisku hargeysa iyo boosaaso iyo kismaayo iyo caawidaaq iyo jigjiga iyo sida ay jigjiga uga ciqaabaan meel kasta inta uga soo qabsadaan ay ku ciqaabtaan bay haddana walaalayaalo waxa dhan oo ay u dhimanhayaan intaasoo dhibee rafaada u marhayaan waa soomaali jacaylka iyo calankooda soomaaliga ah ay wataan iyo magacooda soomaaliga ah oo ay u dagaalamahayaan intaas wey dadkaasi waxay dhib u marahayaan waxaa kaloo soo haray xaqa shayga la yidhaahdo imtixaan baa ka sokeeya oo aan imtixaanka qaybtiisa uga adkeyd waa kasoo gudubtay ilaahay baan ka rajeynhayaa waktigu maanta waa gabagabo waktiga imtixaankakiisa uga adkaa kasoo gudubtay ilaahayna dadka kuma siiyo karti iyo xoog ay leeyihiin naxariistiisa uguma fidiyo ee imtixaankaas ilaahay oo lagu baasa baa ilaahay nasriga ku keenaa nasrigii maanta waa taagan yahay taariikh xun baa qormaysa dadna taariikh fiican baa rabbi lamaaga waxa maanta isdagaalamaya kaba iskaba dhig halkan wax kale waa tigree iyo o nlf kaba soo qaad o nlf waa ogaadeen keliya aan si kale idinkugu dhigo ogaadeen iyo tigree hadday diraan war ma waalanahay sidee baa looga doodi karaa kee u hilinaa waxaa kaloo soo haray ninka isaguna ogaadeen abtiriska la-ah oo tigreegii yiri anaa ku nasinhaya inta maaragtay calanka etoobiya soo huwaday iyo nin markuu xabadda kusoo rido ninka oo nf see loo dhahaa ogaadeen baa islaynhaya ogaadeen isma laynhayo nin dhididhowr tigree u ah oo oo tigree inuu badbaadiyo xabadda asagu shafka xabaddiisa ugu dhigayo iyo nin inuu gabdhihiisa iyo taariikhdiisa iyo dhulkiisa badbaadsado shafkiisa xabad ugu quuray labadaa nin baa isdagaalaysa haddaad ilaahay ka ka baqaysaan oo islaantihiin bal judgment idinku go-aanka gaara xaaladda meeshaa taagane waa magac waa midaase midda kale imise gobol baa maraykan baa joognaa qabiil magaciis leh ka bilow massachusetts waa kaan deganahay waa qabiil calibaysteyna iowa maaragtay texas maxaan ku idhaahdaa tennessee tennessee waaba jifo qabiilka jorokoy la dhaho oo calibaysteynka ka tirsan war maxaa bigdhiila qabiil baa gobolaha habar loogu magac daraa oo odayaal loogu magac daraa colorado south colorado north colorado virginia luisiana waxaa dhan iyo california waa dad magacyadood magacu maxaa bigdhiil looga dhigahayaa mise magaca wax weyn waxaad uga dhigteen waxaad istirahdeen dadkaani maanta wa wa waa maaragtay way way baahan yihiin wallahi baahida iyo dhibkisii ugu badnaa way soo gudbeen maantay ilaahay nasrigiisa bay marahayaan qadiyadda ogaadeenaya baarlamaanka yurub baa looga hadlaa u s congress baa looga hadlay oo lagu dhageystay united nation baa looga hadlay idinku laakiin tvga qurunweynaha oo dhidhiyo ay soo dayso baad dhegaysataan oo kaba warheshaan warbaahinta soomaalida oo dhanna waa gumaysan tahay oo xornimo uma hadli karto gala qoraxay web t v gala qoraxay websiteka gala ogadan twenty four gala websiteyada xorta ah dhegeysta ilays t v dhegeysta war adduunku meeshuu marayo gala oromada kuweeda xorta ah oo dagaalamaysa etoobiya waa lagu kala tegay waa lagu kala tegay o nfna waa dagaalantay ilaahayna waa guuleysiiya wayna sii dagaalamaysaa maantay waxaan maaragtay jiritaanka ummadda soomaaliyeed baa laysku haystaa xaalku maanta ma taagna war o nf keliya war jiritaanka ummadda soomaaliyeed baa laysku haystaa etoobiya waa dumaysaaye idinkoo weli sidii addoommadii ugu hogan haya diisan idinku kordumin xornimada iyo sharafta ilaahay baa baxsha ninkii mintidana ilaahay waa siiyaa gobonnimo tartiib loo helo oo free ku timaadaana ma jirto if its free baa la yidhi isnor freedom marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa halgankan waa guuleystay waa walaalihiin waa idiin baahan yihiin wuu maaragtay asalaamu calaykum watullahi wabarakaatu